bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuula bacd khudbada iyo salaadda jimcada anna hal naga aqbalo khaiibka mawduuciisu maanta waxuu ku saabsanay mawduuc aada muhiim u ah oo dalkeenna iyo caalam alislaamiba aada uga jira oo loo baahan yahay in culummadu ay dadaal badan ku bixiyaan in dadka aada loo fahamsiiyo waa mas'alada la yidhaha cunfiga cunfigu waxau galaa qowlka iyo ficilka labadaba waa galaa waana dhaqan ka yimaada bani aadamka oo ay sababayso afkaar khaldan marka islaamkuna waxa uu la yimid waa wanaag iyo dadka inuu isku xidho iyo inuu dadka quluubtooda isu jilciyo dadka alle inuu ku xidho subxaanahu wa tacaala marka waxaa khalad weyn ah qof muslima inuu ka dheehdo yacni islaamka cunfi islaamka sax waaye dagaal waa yimaadaa dagaalkaas waxaa la yidhaha jihaad jihaadkaasuna waxuu leeyahay shuruud marka la gelaayana waxuu leeyahay dawaabit ayuu leeyahay laakiin dhaqanka qofka muslimkaa sidiisaba rifqi iyo liina maxay ahata calaamo u ah waana kii nebi moxamed laga soo gaaro sala allahu calayhi wasalam marka waxuu soo arooriyey axaadiid iyo aayaad fara badan oo dhammaantoodba laga laga dheehanaayo cunfiga maanta jira oo muslimiinta loo nisbaynayo ama dhexdooda ha isku isu tiiriyaano ama dad kaleo ayaga aan ku diinaan u tiiriyaan inaan laga keenin cunfigaas inuusan ka imaanin islaamka inuusan ka imaanin waana masale muhiimahoo runtii u baahan in aada loo diraaseeyo marka cunfiga waxaa la yidhaha asbaabaa keentay haddana marka la rabo in laga hortago waxaa u baahan yahay waxyaabo fara badan yacni hal shay keliya laguma cilaaji karo maadaama asbaab kala duwan ay keenayso waxaa u baahan yahay haddana in la helo manhaj waasica oo si kala duwan u cilaajiya waxaa ka mid a qofka muslimkaa ee u qaatay in diinta cunfiga uu ka imaanayo in la fahamsiiyo diinta islaamka macnaheeda diinta islaamku waa raxmo qur-aankana waa ku aragteen aayad fara badan waxaa ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiga marka uu nooga warramayo wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin nebi moxamedow kuma dirin wax kale waxaan kuu dirnay inaad tahay naxariis ummadda loo diray marka yacni marka la fiiriyo aayaddaas iyo alfaadda alla odegsado subxaanahu wa tacaala nabiga waxaa loo soo dira keliya waxayba ahaayaanba naxariis inuu yahay oo caalamiinta u yahay sidaasaa laga qaadana axaadiista nabiga waxaa ku jira yacni maalan acfica man dalamak sil man qaطacak wacti man xaramak yani axaadiis macnaheedu sidaas yihi oo kulligeeda xataa qofka adiga dhibaato kugu sameeya adiga ha ka aarsan waxaa jira aayaad fara badan oo caro aada u qabto qof kale yaysan kaa leexinin cadaaladda annaga hadda qofkii aan u caroonno intii aan hayno tuhmaa waa ku ridnaa waxaa laga yaabaa inaan aayada axaadiis haddana dul saarno waxaan leenaha markaas arrintaasna diinta islaamkaan ka dheehan markaa ma jirto diinta islaamku waxay nafaraysaa dulqaad waxay nafaraysaa naxariis waay waxay nafar qofka marka uu kuu gafo ee uu dul qaadatay iyo marka radu ficli caniifa aada samaysay saamaynta xooggan waxay ka imaanaysaa qofka markaa uu dul qaadato oo tiraa allah kaa cafiyo waad khaldantay allah kaa cafiyo waa ku saamaxay yacni markiiba qofkii saameynaa ka imaanaysa laakiin marka aad intii uu ku yidhi in ka badan aada samaysid waa khatar lamid a marka mararka qaar waxaa timaada yacni qofka inuu radu ficli samay karo laakiin radu ficligaas waxaa la rabaa inuu la ekaado inti ka timiday qofkii kale waxaa daliil u ah xadiidka uu soo qaatay maxay ahaato caaisha laga warinaayo oo yacni koox yahuudaha nabiga gurigiisa timiday marka waxay tidhi assaamu calayka ya moxamed yacni dhimasho dushaada ha ahaato marka caaisha waa carootay waxay tidhi wacalaykum assaamu aha walacna marka walacna waa dheeraad marka nabigu markiiba waa soo booday waa ka joojiyey maxaa loo yeelaa intaas waxaa loo yeelaa nabiga risaalo lala soo dira sala allahu calayhi wasalam risaaladan waxaa la rabaa qofku inuu fahmo inaysan ku dhisnayn cunfi inaysan ku dhisnayn iyo argoosi marka wacalayka haddaad assalaamu calaykum itiri wa calayka asalaam haddaad itiri assaamu calayka wa calayka yani wacalayka assaam qofki markaas waxaa imaanaysa inuu maskaxdiisa u laabto laakiin haddaad tiraa wacalayka assaamu walacna qofki tafkiir uma helaayo nabiga wixii loo soo diray xikmada ku jirtaa waa taas annaga marka soomaali haddaan nahay qofka dul qaataa waa doqon qofka aan aarsanin waa doqon qofka ficilkii la sameeya ficil la mida sameeya waa doqon laakiin cala alcagsi min dalika waay diinta qofka dulqaata ayaa diinta rag ah oo qawi ah maxaa yeele waa aragtay inaan inficaal samayno waa wax fudud laakiin inaan iscelinno waa dhib badan tahay qur-aankana waa ku aragteen walkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas waxaa la yidhaha marka dadka waaweyn yani ajillaau fii quluubihim yani qalbigoodaa weyn wuxuu waasac u yahay wax fara badan dadka yareerna maxaa lagu yaqaanaa wax yar oo basiida inficaalka ka samaynayaan soomaalida marka taarikhdeeda loo laabto yani waxaa lagu sheegaa taariikhda soomaalida waageedii hore inay ahaayeen dad aad u nabadeed oo colaada nacab oo xataa reer miiga markay ahaayeen colaadooda aada u yareed laakiin meesha ay deganaayeen iyo siraacaad fara badan oo ka jiray siraacaadku waxay dhaliyeen inay la qabsadaan soomaalida cunfiga markaad fiirisidna sanad sanad ka dambeeya cunfiga waa kusii badannaa waa kusii badannaa masdarulcunfigana waa jahli masdarulcunfi haddaa aragti waa jahli maxaa yeelay haddii qof albaabkaas aan weligiis ka gelin oo aan aqaanin aan u dirna albaabka maalan laba qof aan dhahna albaabka u diraynaa marka albaabku waa furmi waaye waxaa laga yaaba qof inay usoo degdegto xalku inuu yahay in la jebiyo albaabka qofna waxaa la yidhaha maya war xalka aan ka fikirno marka yani in albaabka la jebiyo maxay muujinaysaa jahligay tusinaysaa jahligay tusinaysaa waxaan dhegaystay hadda ka hor muxaadaro nin sheekh oo sacuudiya oo soo diyaariyey oo uu leeyahay waxaan mustashaar u ahay dad ganacsadayaal ah oo raba inay ganacsada isku ganacsi isku darsadaan markay isu yimaadeen waxaa loo soo dhigay xalawiyaad marka nin ka mida nimankii waxaa u furmi waayey baakatka oo xalwada laga cunayo marka mid ka mid ahoo rabay inuu shirkadda ka mid noqdo yacni baakatka waxa ula tacaamulo si cunfiya xoog unuu ku dalaacay waxuuna leeyahay meel yaroo laga furo marka ninka waxaa ugu nasixa ninkaan wax ku darsanay waa waa yacni suluugkiisaan fiicnayn oo dhaqankiisaa cunfi ah ninkii waa ka dhiga adkaystay arrintii u dhex galay akhiiranna cunfigaa ka yimid marka suluugaas ama dhaqanka cunfiga wuxuu ka yimaadaa jahli ama ha noqdo maxay ahaato jahli diinta laga jaahil yahay ama tasarufka saxiixa ah oo laa'iqa ah yacni qof kasta oo adduunka kula tacaamula waxaa laa'iq kula ah wax mucayana inaad samaysid waxaa laga yaabaa khiyaaraad badan inaad leedahay haddaad midka ugu fiican dooran weysid inaad midka ugu dhexeeya dooratid oo midka ugu hoosan midka ugu hooseeya aadan dooranin ayaa laga maarmaana aan u galno marka dhiigga daadanayo maanta jismi diin lagu daadinayo waa midka ugu weyn oo maanta nagu ah ceebta nagu ah haddaan muslimiin nahay iyo haddaan soomaalin nahay bisi gaara dhiigga muslimka waxaan wada ognahay inuu xaaraam yahay in la daadiyo meesha xalka aan ka raadinayna waxay dhahay diinta islaamka oo naga xarimtay diinta islaamka yani nabiga sala allahu calayhi wasalam xajat lwadaaca waxyaabihii ugu dambeeyey oo ka oo ka hadla waxay ahayn la yani laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacduhum rikaaba bacdi waxa yani isdilka iyo dhiigga muslimka oo la banaysto waxyaabaha nabigu aad uga hadlay ahayn maanta marka inay dad isku abaabulaan in dhiig in la daadiyo ay min addiin tahay oo dad muslimiina la laayo waa waxaan isleeyahay waa taariikh aan na soo marin waana wadci khatar oo na dul taagan cilaajkeeduna keliya ma aha dagaal cilaajkeeda waxaa ugu horeeya in dadkii laga wacyigeliyo oo diin ahaan loo fahamsiiyo waxaanu inay khalad yihiin cilaajkeeda waxaa ka mid a in dadka waalidiinta oo wax tarbiyeeyey ama hadda wax tarbiyeynaayo ay ku baraarugaan yacni carruurtooda waxa ay ku dhex jiraan inay khatar yihiin oo aan laga harin oo aan loo daynin dadka inxiraafay culammada islaamku waxay dhahaan qofku markuu dembi galo hadduusan ka soo laabanin wuxuu usii dhiibaa dembi kale marka maanta qof muslima u dilay hadduusan ka soo laabanin biri mid kale u dilaa biri tuban u dilaa wahaa kada ilaa marka dambe oo u arko sidaasba xaqa oo u arko marka waxaa la rabaa dadkii in lala daba taagan yahay wacyigelin in lala daba taagan yahay in loo nasiixeeyo oo loo sheego waxaan inaysan diin ahayn calaa sabiili lmithaal qofka raba inuu janno galo yacni jannada ilaahay abwaab waasica u sameeyey qiraa'at lqur'aan salaadiyo dhowrto waalidkaaga od biri u samayso subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar yacni intaasoo shay oo shubha aan lahaynaa joogta marka qofka caqligale waxuu begeli karaa hadduuba janno u gala meeshaas inuu yidhaha war waxaa haddiiba shubo ka yimiday oo ay khatar yihiin dhinaca uga leexda laakiin waxaad arkaysaa wax ka duwanaa jira inaan diin loo gelin laftigeeda yaa waarid ah arrintaasu inaysan diin ahayn oo wax kale ay tahay waarida marka maxaa loo galay waxaa loo geli karaa adduunyo oo sulto ah waxaa loo geli karaa maal waxaa loo geli karaa haddana aan isweydiino sultada si kaloo lagu heli karo oo aan dhiig la daadii ahayn ma la heli karaa wasaa'il silmiya qofka inuu ku xaqiijiyo maalkii waxaa la rabaa ariiq xalaala inaad ku keento maxaa yeele markii qofka uu dhinto waxaa la yidhaha xalaaluhu xisaab wa xaraamuhu ciqaab marka wasiilo ka duwantana inuu ku raadiyo qofka yaa lagama maarmaana cala alcumuum yani suluuqan cunfiga waa suluuq ka baxsan dhaqanka muslimiinta dhaqanka soomaalida ka baxsan waa dakiil waxauna u baahan yahay dhammaanteed inaan bikulli lwasaa'il aan kula dirirno ilaahayna hana waafajiyo inaan aafadaan dalkeenna ku habsatay aan ka wada badbaadino wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu